barnaamijka dhallinyarada maanta
wacno wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walbo aad nagala socotaan waa axad bisha februari waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idin haynana ah waxaa ka mid ah silsiladii gobaad oo maraysa meel xiise leh toddobaadkanna hablihii waxayba la soo baxeen doodo cusub oo waxayba leeyihiin ragga yidhi gayaan iyo gacal baan idiinnahay markay guurka noqotee gabadh ay jeclaadaan waxay gogasha dhiga iyo shilimada gabaatigaa guntigeeda hoosiyo gosheeday ka baadhaan caashiqday gubaayana afgobaadsi weeyoo marka gurada loo galo dhamacdii galoolkiyo girgiraa holcaayiyo gocandhiya abees noqoy
weliba caashay habluhu intaas kuma ekaane haddana waxay leeyihiin
waxba gocasha iyo ciil gacan haadisbeen iyo soo noqo gobaaday ha ku garasho seegina wakhtiga isku raayo way gadoontay dunidiiyo wuxuunbaana guursadaa ninka googo haystee yurubtaa mar gaadhee naga dhura gabaatiga waaw meeshaas socdara ka dhacay ismaaciilow bal jawaabta wiilasha adiguba aad ku jirtaan oo eegna toddobaadka soo socda sidoo kalena dhegaystayaasha waxaan u haynaa dhinacii heesaha khilafaacaan kun dheeray oo dhex yaalla qoorida herka kuu dhaqaysiyo dadka hadda cadi dhalasha kuuxi dee mar hadduu biika yidhi dhinaca khilaafka ma garanaysaa sidee loo dhammayn karaa toddobaadka soo socda halkaasaan uga baadhbaadhaynaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
xaakiim ka tirsanaa maxkamadda ugu sarreysa dalkan maraykanka oo lagu magacaabo antonin skalia oo ahaa shaqsiga ugu muddada dheeraa ee maxkamadda sare ayaa geeriyooday skalia ayaa si caadi ah ugu geeriyooday isagoo hurda dhismaha layidhaahdo sibolo creek ranch oo ah goob raaxo oo loo nasiino tago oo ku taalla koonfurta galbeed ee gobolka texas ee dalkan maraykanka skalia waxa uu ahaa nin muxaafida waxaana da-diisu ahayd sagaal iyo toddobaatan sano waxaana maxkamadda sare u magacaabay madaxweyne ronald reagan sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo siddeetankii qaramada midoobey ayaa sheegtay in colaadaha ka jira dalka afghanistan ay sababeen dhimashada in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo rayid ah sanadkii dhammaaday sidoo kalena waxay sheegeen in dadka xiisadahaas ku dhaawacmay ay iyana gaadhayaan ilaa toddoba kun iyo shan boqol oo kale tiradan ayaa afar boqolkiiba ka badan xaddiga sanadkii hore
mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan ismaaciilow dee sheekadan meel xiisey maraysaa horta gobaad maxaa tiri markii dhawed mar walban waxaa la soo taagnahay horta gobaad ninkii geeya ha guursado laakiin waata gabdhihiiba ay sheegayaan oo leeyihiin wiil yar waati toddobaadkii horena waxay soo yidhaahdeen wiil yaro ku mashquulsan sawir bedelashada facebook iyo shabakadaha ku jira maalin mituu sawir iska soo qaada maalin walba maalintii waxaa laga yaaba intaa soo goornay sawirada bedelaan marka waxay yidhahdeen wiilkaas meel uma hayno meel nooga banaana maantana waxaabay leeyihiinba wixii uu gogasha ku tegi lahaa iyadu ka baarbaaranaya waxaan sida caashe hoostaasad ka wada hadasho adigii hablo waxbaa isku ogtihiin maalinta anigu waan shakiya horta maya sheekadu markay si u toosantaad u jeedo waddada ay hayso waad isaga jeedaa moogtaa dumarkiina waa ka midna oo ku dhex jirnaa waan ognahay xaaladda jirtan hay marka waxaad leedahay dareenkaygay dadkan ka tarjumaya marka gabdhuhu way iska wada warqabaan sababtoo ah iyagay marka dambe u dhuranaysaa oo ama gabar baa laga soo doonanaa ama iyadii baa lasoo doonaya marka waxa dhacayo dhan way u jeedaan ka war haddii laiskaga daba yimaado waa la arki doonaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka ismaaciil xuseen farjar oo soo diyaariyey bal aan ka wada boganno
iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaan idiin haynaa silsiladdii gobaad oo weji kala yeelatay talo wejigaasi muxuu yahay hablihii oo shiray oo go'aansaday inay wiilashii ka tashadaan Mm, oo tolo maxay isla garteen maansooyinka ayaa jawaabaha su'aalahaas ina siin doona laakiin aan ka horreeyay waxaa magaalada muqdisho farriin ka soo diray mid ka mid ah hal abuurada da'da yar oo lagu magacaabo sayid cumar bashiir oo dardaaran u diraya gobaad isla markaana leh gobaaday bal dalka dib ugu soo laabo oo fursad kala siiyey wiilkii jacaylku idinka dhexeeyey inta goobta joogtee dumar iyo garraba leh carra'eeda geeraarada dibadda iyo gudahaba ka soo kala gabyaayoo gasiin aanay haynin qori hou guranayo goloof weeye neefkaad candhadiisa gujisee anoon gooni baarayn giddi idin salaamee ma la soo ardaa galay gabadhaana weligeed guraydkay ku ababtiyo gasadeeda dhaafine geso dhuubta arigaa gasabixin ogeyd oo ganoon xoorla fiidkii gaaxdeeda maashee marka ay isgaaraan gocyada ku lulatee goosaar ka dhigataay waxunbaa ku ganayoo waad naga gadoodee inantaa in loo gafay nabdigeeda gelisee maanta gashay tahriibkaoo caloolyow la goohdoo gaajadu ay dubatoo dal jirgaafa meera gadiisoo kaleetoo gabaldhacyo waa beri gura bahalinaysoo u gudaysay duurkeen indhaha aan isgelinee diihaa la gubatoo darxumada la gadatee guduudkeeda dhabankiyo dheeheedu gaasiray galdaxada la yeelatay gabadanada dhacaysiyo gayac iyo qabowgee dugsi iyo gabaadiyo aanan helin gashaan ay ka hoosgasha cadceedoo halaqa iyo abguryada gandahooda miratee ufa geylamaysaa hadba gol u tuurtee goobaara iyo miid goboleeyey dhiigoo gubtahanyada dareentee qalbi u gadloon iyo qof ay la gacatiyo garow ay la oydiyo gacal iyo tulweydee galiilyotankeedii intay gabawarkeedii iyo ruuxdu maygoodo geerideedii saansatay iyadoo itaalgabay gataatidhac iyo quus liibiye isgogashee magafihiyo nacabkii gunyo waxa ay hiidiye geniyaadka lacageed gafanuhu ka naaxee badda guuxa weyneyd hori kula dulgooshtee hirarkiiyo gufaacadu hadba gees u tuureen galladeeba weeyaan waxaad guul ahaataba gabaahiir cidladiyo go'doonkii haloosiga gudcurkiyo madoogii iyo maringuracantii haddaad goysay maanyada guulowkuma hadda haddii geesigeenii gaarhayaha silsiladii xarun gaaja taaliyo inaad gashay talyaaniga farjar weriye goorta markiise aan fallada guray saxaaraha aad ka gudubtiyo goobtaad haatan joogtaa kudka guuri qanjo u guur igalamagal roonee intaad gorof u tuman layd gunnadiiyo cayrtoo goonyaha magaalada dawarsi u goclayn layd inta sida gamaankii gardarradiiyo eexdiyo gaboodfalka maagale lagu saaran laagibil inta lagu guriifoo garaadaha lagaa dhigo gidaarada kiniisadda eeyaha la gamilayd inta guhaadda ceel kale gadabtaa tirsanaysaa cidnii garsootiyo guurti waayilayd oo daltabyadiyo gacandhada hooyadaa gargaartiyo guuleed aabbaha iyo gayaankaa aad tabilayd inta gumarahaad iyo sooyaalkaaga guunkaa hiddahaada gadilayd oo aad bahgooyada waxaad gasho amaad guddo nin aanan garanayn aanan geyan xilkaagoo ku gaboobi doobnimo gaabsi uun yaqaanaa gurdarraaca kelinimo garabgaronya iyo been af libaax ku geli layd inta lagu gumeeyo guumays ad noqon layd gob iyo haldoor iyo rag galbeed ma jira ee uuna gacaaladaydaay ka soo gig qurbaha oo gadaal noogu soo noqo goor ugugii da'ay gudguduhu uu biyo dhigay jilib iyo goobweyn iyo garbahaarey iyo luuq hakabe iyo afgooyo oo garsaara iyo mahadaay beeraha la gurayo matabaangaroo riyo guracaal jannaad uu geelii ku dhalayo guddoonka iyo dhaantada loo galeeyo agoo gaalkacyo iyo galdogob iyo hobyo iyo garacad iyo ayl iyo garoow iyo ceelgaal iyo xaafuun gaawaha la wada culay taleex gooyaheediyo ceeri gaaba iyo surad galacleeyey togagii daalagebyaheediyo isha gacan libaax iyo ilaa saylac guradeed adigoo gulwada oo geyigoo dhan soo maray oo geenyo faras iyo gaadiidkaagu uu yahay gurgurshaaga hayinka gal jannadii hargeysaad marun cagaha soo geli adigoo garaarsaday garbisaarta dhaqankiyo subiiciyadii garashada gacmaha soo xinaystoo guudkaagu daban yahay ka gungaar jacaylkaad baryo gunuday dhidibkiis gabankii aad caashaqday guurkiin xalaaliyo maalma aqalgalkiinnii guri laba daryaalaa dadabtiiyo gandoobkiin gaafa loo mashxarada ee gurta midhahaad beerteen geedkiisa waa hore farriintiisa wuu dhiibtay sayid cumar bashiir oo ku sugan magaalada muqdisho dhinacaas iyo dalka norway waxaa mar kale ka soo hadlay hal abuurka da'da yar ee lagu magacaabo siciid jaamac maxamuud oo leh raggiinan isku haya gobaad horta hubsada cidda ay la hayso oo tolo muxuu uga jeedaa weliba wuxuu leeyahay gobaad yurub bay xilligan timi wayna joogaysaa oo qoladiinna dalka ka soo hadlaysana candhuuftiinna dibu liqa gobaad qurbaha ayay usoo diga rogatay gumac iyo rasaasta iyo gabadanada socotiyo garnaylada dhacaaya iyo galowgan ciyaaya iyo aarkan gurxamaya iyo guntimaha xirmaaya iyo doodaha iskarab yaal ee nimbe gees ka soo galay uumiyaha balgebigood ismaaciil balgaarsiiy salaan guurti leedahay carartaagaya xamaray aan gudaha sii galo cabdiyo balgooga gobaad baan calmadayoo roog guduudan loo dhigay goordhowna soo geli googlahana iga baar waa yaaba gaban iyo hogayaan aadan weli arag oo caashaq uu galay ninkeediina goobtiyo gotumbo ku sugayo gaari uu diyaar yahay miyaa guursanaysaa laba wada go-aansaday inay nolol gorfeeyaan dhexdoodaan gelayaa gar miyaa u leedahay gabaygaagu liitay goobtaa maxaa dhigay mid kalena gar weeye garmadoobahoo idil guurkoo la badiyaa sunno gaara weeye diintana ha gara marin ragga gudaha jooga garmaqaato dayro ah godadliya nin liitaa gabdhaheenni wada furay alla ilahay gaf weeyaan xaal baa garkaaga iyo gundahaaga yaallo gabaygiina kaa xiran waddo kale kasoo guur genyadii gabyaysahay haddii aa gobaha tahay halxiraale iga gunud gasangasi maxay tahay gumbash caana lagu daray iyo gocosada ayaa weyn waa gogoldhigeedaee ragga guud ahaantii meel baad ku garataa inuu geel la nooc yahay amranay miyaa garan soo gebagabeeye hal kalena gar weeyaan cali sabiix gunteediiyo gaarisa dusheediiyo xamar goonyaheediyo guryasame hargeysiyo baydhabo gunteediiyo bakistaanba gebigeed gobaad aadi mayso kaltuun baaba goyso gabdhaha isku raaco yurubbay ku gaardiin gundhigeedu wuxuu yahay ninkii soo gabyow joog geeraarada inoo hay gobaad waxay ku soo tiri caqal gunudhuggiisiyo galbis aan cayaareh haddii haddaa geesi jira tahay lamaanaha ka gaabsada gudub oo waddada dhaaf gees kale ka haaneed
dhinacii hablaa haddayn u galnona tan iyo intii silsiladani ay bilaabantayba waxaa jiray doodo dhex marayay qurbajoogta iyo daljoogta iyo weliba odayaasha iyo dhallinyarada oo iyana iskaga hor imanayay dhinaca guurka hablaha haatanna dooddii waxay maraysaa mid u dhexaysa hablihii iyo wiilashii gobaad lafteeda oo markii hore daljoog ahayd haatan waxay ku sugan tahay carriga talyaaniga waxaana iminka wixii ka dambeeya malaha lagu xisaabin doonaa qurbajoogta umulkhayr xaashi daa'uud oo ah gabadh da'yar islamarkaana hal abuura oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa leh hablihii way tashadeen oo weliba wiilashii ayay ka tashadeen waxayna tirinaysaa sababaha ku kalifay in habluhu ay go'aanno noocan ah qaataan maansayahanka goobtiyo guurtidii abwaanada gobaad raadinaya oo marka hore salaan guud googaadu badatoo nimbe gees u faalay garta madasha taaloo xaajadu guracantee talow ya idinkala guri adaan kuu galeeyoon gaar kuugu baaqee gobaaday ha lagu yidhi inkastood gabaahiir ku go'doontay maalmoo nacab kugu guhaadsheen nimankii gurxamayay midba gees u baanay wada taagay ganafkuna garabaanay kuu fidin waa guullama haddii haddii aad ka gudubto aad talyaani gaadhee hiddihii garaysnow dhaqankana ha gees marin hana goyni faralkoo guulaha ha caasiyin usii dhaaf gariigiyo geesigii ku caashaqay guriguu ku noolaa gotanbeeg dusheediiyo dalhi gaararkeediyo guud ahaan adduunyada gaafwareeg ku daanshoo gaashaanbuurta naatiya yuu kee mar soo gaadh guusha ku naalo waxaan uga gol leeyahay odayada gaboobe giniyada ku faaniya kuma gaya awowga guntay oo haddana furay ninka gabayga maalee baakistaan gunteediyo geygaa ku noolow waxaad goosataa ee dhididkaaga gelisaa aakhire la geystaa gurigii aad leedaa marti loo goglaayo arrin lagu korfeeyaa adigoon gasiin hayn guunya kuu dareerayn guud hadhaale hanan karin gobaad kuuma jeede gegada ha isku caatayn guntay oo haddana furay baladweyn gasheediyo guryasama hargeysiyo godayiyo wardheeriyo guriceel dusheediyo goobihii dalxiiskii xamar gaararkeediyo ragga gudaha joogiyo ifiyowna googaa waxba gocasha iyo ciil gacan haad sbeen iyo soo noqo gobaaday ha ku garasho seegina wakhtiga iskuraayo way gadoontay dunidiiyo wuxuunbaa na guursadaa ninka googo haystee yurubtaa mar gaadhee naga dhura gabaatiga guntay oo haddana furay geesigii jacaylkii gocashadu la daristee qaban waayo gogoshiyo yaxya gacalahaygow adna samir guddoonsoo ka gilgila fallaadhoo nasiibka mar kale gaad farabadan gayaankuy umulkhayr daa'uud xaashi waxay hadalkeeda ku soo afmeertay yaxyow mar kale nasiibkaaga baadhbaadho gobaad way ku dhaaftay waan ka xumahay waxaa halkaa ka dhacay laakiin tolow fariintaasi ma waxay ku kooban tahay oo keliya umulkhayr daa'uud xaashi mise tolow gobaad lafteeda ayaa la qabta bal aan arrintaas ka war doono gobaad lafteeda ayaan garaacay waxaana ku idhi waxaa iigu kaa war dambaysay adigoo hadhuub jacayl la wadaagaya wiil aad iscalmateen haatanna yurub ayaad cagaha dhigtay jacaylkiinnii ma sii wadaysaan oo weliba dee marka qurbaha la tago habluhu waxay galaan inay u dacwoodaan haddii cidi dalka kaga hadhay laakiin wax kalaa meesha igaga soo baxay waxaana la igu jawaabay maansadan soo socota dumar gool ma dhaliyaan gabayana ma tiriyaan geediga rarkiis iyo gurigiiyo carruurtiiyo gogoshay ka adagiin raggiinagu gumeeyow mar haddaynu geedkiyo garoomada ku kulanno geeraar wadaagnaba guul baanu joognaa halabuurka gaamuree suugaanta ganayow marka hore salaan guud xaajadii guracantoo habla guud ahaantood go-aankii ay qaateen aqbal tidhi gobaade wiilashaa gurxamayow gaabsida warkiinoo gafkayna raguu galay marka hore garwaaqsada gumiciyo warmaha adag bartaan ula gol leeyahay gunta aanu soo dego galka seefta kala baxo gaaradii haweenkiyo gaasira kaltuuney raggi geela bixin jiray gamaan farasa huri jiray gehinyaduna dheertaay iyo qoriga gaadhka waa in geeriyootiye in gabowday gacaloy bakistaan ninkaa galay guriceel midkaa jira xamar goonyaheediyo goljan iyo hargeysiyo garoowiyo nugaal iyo gaashaame iyo hawd guud ahaan dalkeenna dubay iyo gariig iyo gadar iyo riyaad iyo gase iyo kuweyd iyo goonyaha adduunyada gees kastaba ha noqotee geeshka maanta jooga godad lay u badan yihiin hablahana garoob iyo gabow ay horseedaan bal inay garaadkiiyo garashada ka maran yihiin gees kale balileeg ragga yidhi gayaan iyo gacal baan idiin nahay markay guurka noqotee gabadh ay jeclaadaan waxay gogasha dhiga iyo shilimada gabaatiga guntigeeda hoose iyo gosheeday ka baadhaan caashiq bay gubaayana afgobaadsi weeyo marka gurada loo galo dhamacdii galoolkiyo girgiraa holcaayiyo gocandhiya abeesnoqoy gadda kale kaltuuneey geed lagu qataariya garaabay cunaano geni meel ma dhigayaan gowsana ma haysta gobtii aan la dhalan iyo gabdhaheenna soomaal gidigoodu sheegoo fariintayda gaadhsii waxba yaanu ila gudanguuraynun hadalkuye aan soo gunaanado soo gooya maasada wiilkii aan gacloodee awgii u golongolay hordagamacu diide iga jaray gasiinkow markii aan go-doomee gabadana dhex jiifsaday hordagarab imaadsiin gudcurkii habeennimo intaad soo guclaysana geestayda maadiman markii aan guulaystee gacantii cadaawaha guulayga dulqaadee baddii aan ka gooshayna haddaad tidhi gobaaday samir baan guddoonsaday yaxyow gaabis baa tahee maad gudan xilkaagii geesigiina maad noqon go-aan ku bidi jiray goobta wacdaraa ka dhacay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudiga aad bay u mahadsan tahay laakiin dee waxba ulamay hadhin hablihii dhinacii wiilasha bal toddobaadyada soo socda ayaynu eegaynaa waxa ragga ama wiilashu ay kaga soo jawaabaan doodaha hablaha dhegaystayaasha xiisaynaya in ay silsiladda gobaad ka soo qayb qaataan waxaan u sheegaynaa inay farriimahooda ku soo diri karaan soomaali at v o a news dot com waxaa naga xasuusin ah in ka hor inta aanad farriinta soo dirin aad isku daydid inaad dhegaysatid barnaamijyadii hore uga baxay silsiladda gobaad oo ku kaydsan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali dot com adiga oo qaybta barnaamijyada ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hla abuurka ilaa toban qaybood oo hore ayaa baxay qaybtanina waa qaybtii koob iyo tobnaad kadib marka aad fahanto qaabka ay silsiladdu u socoto iyo sheekada ku xidhiidhsan waxaad mar kale hubisaa in maansada aad soo diraysa ay waafaqsan tahay godka ay ku socoto silsiladani waxaana xasuusinayaa dhegaystayaal badan oo maansooyin soo diray in ka hor inta aanaan baahin aannu maanso walba eegno dulucda ay xambaarsan tahay sida ay ula socoto silsiladan iyo weliba tayada iyo midhaha iyo miisaanka ay maansadaasi xambaarsan tahay aan mar kale idinku celiyo ciddii jecel in ay silsiladan ka qayb qaadato waxay noogu soo hagaajin karaan somali at v o a news dot com tan iyo intaynu mar kale ku kulmayno barnaamijka hibada iyo hal abuurkana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo isbaqal dambe oo xiise leh
waaw ismaaciilow dagobaad qudheeda seefta gasha kala baxda markan oo halkuu yaxya meel ku sugaya waxay tiri horta waajibkaagii ma gudan waad gaabisay intaan carada sii dhex maraayo niyow hablo horta markay qurbaa tagaanba hay waxbaa taabta hay inantu markii ay dalka joogtay hablaha qaarkood ismaaciilow isku wada duubin
sababtaa gobaadoo shalay dalka joogtay hay iminka mar alla markii qurbay timi waxay ku waxay ku xiran tahay gacanta iyo kaalinta ay ka heshay hadda weliba haddii qurbihii lagu ilaaway oo intay wadada sii maraysay laysyiri malaha taas soo noqon maysa badweyntay ku hafan doontaa laga tashaday haye da marka iyadana gudubtay waxay tiri Had- waa noolahay weli de haye waa markii talyaaniga hadda tagtay weliba hadda yurubtii kale ninbaa wuxuu odhan jiray yurubtii indhaa cadcadayd meelii shishe iyo magaranaysaa albaabka yurub ay taagan tahay biyo hadda albaabkii yurubba iminka ka gashay waa garad marka weli xitaa fadhigii lama fadhiisin marka weli safaraa ku jira inantii oo safarka ku jirta mar hadday durbasaa isi bedeshay Ah.
Mm, hadha wax laga filan doonaan garanaynba waxay ku xiran tahay haddana sida uu yaxye baashi iyo kooxdii doonaysay gubaad haye halka ay maraan iyo sida ay bal- een wax u bedelaan iyagana hadday sheekada bedelaan malaha iyadana way bedeli doontaa dhinaceeda waa tahay dhinacii cayaaraha markan jamaal axmed cismaan aan idinku duuno
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kulamo xiise badan ayaa maanta dhacaya gaar ahaan horyaalka dalka ingiriiska afarta kooxood ee ugu sarreysa horyaalka ayaa wada kulmi doona oo ay is arki doonaan kulamadaas oo ka mid a kulimaha ugu xiisaha badan ee toddobaadkan dhacaya ayaa waxaa kooxaha leicester city iyo arsenal ay dheeli doonaan kulan la wada sugayo leicester city oo kasoo adkaatay kooxaha waaweyn badankood ayaa waxaa hadda ay weli ay hami ka qabtaa in ay hogaanka sii dheeraysato oo haddii ay ka bidiso naadiga kubadda cagta ee arsenal ay noqon doonto mid horyaalka sii dheeraysata iyadoo tottenham iyo manchester cityna kooxdii badisaaba ay kooxda kale ka sara mari doonto labadaasi kooxood oo hadda afartan sideed iyo afartan toddoba dhibcood kale leh ayaa kulankooda waxa uu ka dhici doonaa gegada etihad stadium halka naadiga kubadda cagta arsenalna ay martigelin doonto leicester city oo toddobaadka hore kasoo adkaatay naadiga manchester city oo etihad stadium ay marti ugu ahayd sidoo kale aston villa iyo liverpool ayaa maanta wada ciyaari doonaa horyaalka waxaa hogaaminaysa naadiga leicester city oo iskaleh konton saddex dhibcood waxaa kusoo xigta tottenham hosber oo afartan sideed dhibcood iskaleh arsenal ayaa sidoo kale afartan sideed dhibcood iskaleh manchester city ayaa afartan toddoba dhibcood iskale manchester united oo guuldaro kala kulantay naadiga sunderlandna waxay leedahay kow iyo afartan dhibcood horyaalka qaybta hoose waxaa ku jira norwich city sunderland iyo aston villa oo iyagu ka ordayay inay aadaan heerka labaad sidoo kale dalka talyaaniga ayaa iyaguna waxaa dhixi doona kulamo xiise badan oo la wada sugayo naadiga kubadda cagta ee ac milan ayaa la ciyaari doonta genoa oo ay martigelin doonto balermo ayaa waxa ay la ciyaaraysaa naadiga trino atlana ayaa u socdaali doonta naadiga kubadda cagta ee zambadoria halka udnes iyo bolonyana fooda ay isdari doonaan kulanka la wada sugayo wuxuu yahay kulanka ay wada dheeli doonaan fiorentina iyo inter milan oo iyagu dhibca ahaan kale leh lix iyo afartan dhibcood iyo shan afartan dhibcood kooxdii soo badisa waxa ay kusii dhowaan doontaa kooxaha hadda kala sarreynta horyaalka dalkaasi talyaaniga koowaad iyo labaad ku kala jira iyadoo roma oo ka soo adkaatay naadiga kubadda cagta carbina ay hadda iska leedahay toddobiyo afartan dhibcood fiorentina waxay leedahay lix iyo afartan dhibcood waxay ku jirta afraad intabilanna waxay leedahay shan iyo afartan dhibcood oo shanaad ayay ku jirtaa qaybta hoose waxaa ku jira fersonin oo labaiyo labaatan dhibcood iska leh carbi oo sagaaliyo toban dhibcood iska leh iyo heles verona oo shan iyo toban dhibcood iska leh dalka iyo spain haddii aynu aadnana naadiga kubadda cagta real madrid ayaa gegadeeda sandiego bernabeu stadium ku martigelisay naadiga atletico bilbao waxaana kaga adkaatay afar gool iyo laba gool kastoo qaybtii hore lagu nastay gool oo real madrid ay ku hogaaminaysay islamarkaasna afarta gool ee labada waxaa ku adkaatay naadiga kubadda cagta ee real madrid daqiiqadii saddexaad ayaa christian ronaldo gool aad qurux badan u dhaliyay naadiga real madrid waxaase barbariyey khafier eraso daqiiqadii tobanaad iyadoo real madrid uu u labeeyey oo neeftana ka fujiyey khamis rodriguez daqiiqadii sideed iyo soddonaad waxaase u saddexeeyey naadiga atletico bilbao goolka saddexaadna ka dhaliyey tony cruz daqiiqadii shan iyo afartanaad inta aan la aadin nasiinada qaybta koowaad nasiib daro real madrid waxaa roosaha ama calaamada gaduudka looga taagay raval vran daqiiqadii siddeetan iyo saddexaad christian ronaldo ayaa afar daqiiqa markii roosaha uu vran uu qaatay kadib gool naadiga real madrid u dhaliyey goolkaas waa goolkiisii labaad ee ciyaartaasi waxaase sagaashanka daqiiqo markay ciyaartu maraysay goolka labaad atletico bilbao isagana u dhaliyey gorga listando maanta waxaa dheeli doonaa naadiyada real sociedad iyo granada las balmas ayaa u socdaali doonta sevilla halka eberna ay martigelin doontaa levente khitave ayaa la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta atletico madrid halka barcelona oo horyaalka hogaaminaysana ay la ciyaari doontaa naadiga celtavigo horyaalka barcelona ayaa hogaaminaysa kulan oo ciyaarta waxay leedahay konton iyo afar dhibcood real madrid oo afar iyo labaatan kulan ciyaarteen waxay leedahay saddex iyo konton dhibcood atletico madridna kow iyo konton dhibcood ayay iska leedahay saddex iyo labaatan kulan oo ciyaartay villarreal saddex iyo labaatan kulan oo ciyaartay waxay leedahay shan iyo afartan dhibcood dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubinta ciyaaraha cashay dee horta gabagabadii idaacaddeen kusii dhoona
waa heestiban dhegaystayaasha u hayna soo ma heestii baynu haynaa ee xulka ahayd weliba ee xulka ahayd weliba dee heesta waxaan filayaa sanadkan laba kun iyo lix iyo toban ay soo baxday weliba bishan february aan filayaa ay ku jirto.
waaba sideeda sejal u tahay waa waa waa ya Hay.
markaa waata khilaaf badanna jiray hay sheekada gobaad may ku marka xiran waxaa tahay talo laleeyahay qoyskii iyo bal khilaafkiisa ha inta aan la kala go-in ha hala garabo si kale ha loo garamo masaasaa laleeyahay saasaa laleeyahay marka qoyska ma waxaa jira laleeyahay qoys iyagoon garamin oo qaladka jira iyo waxaasaa la ogaana iska kala dee carar hal mar haddeer, kala booda qoladii qurbaha iyo dal kala joogtay iminkoo kale Ah.
markii dal kala jooga waxaa laga yaabaa in aad loo heshiis ahaa ay laakiin marka qurbii la kala tegay waad arkaysa wixii dhacay ay marka waxaa laleeyahay intaan la kala go-in alla bal hal hal la garabo ha la garamo marka maxamed eh, siciid bike ayaa heestan een, iminka soo saaray waana hees cusub waxaana la yidhaahdaa een, kala dhimasho
markay xaaja dhabaqdeen wakhay ay taladu dheeli inkastuu dhammay jiray ragii wixii dhacaa markay xaaja dhabaqdeen wakhay ay taladu dheelido inkastuu dhammay jiray ragii wixii dhacaa khilaafaaan kun dheeray oo dhex yaalla orida reerka ku dhaqaysiyo dadka hadda adi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynayaa khilaafaaan kun dheeray oo dhex yaalla orida reerka ku dhaqaysiyo dadka hadda adi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynayaa kala dhimasha oo iman sidee loo dhayaanaba farxaddaada waxu dhimay kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxaddaada dhaawacay noloshu baa dhismaha guudu dhadhan waxa ay ku leedahay wanaag laysku dhowrtee isku fiirsiga dhib ah noloshu baa dhismaha guudu dhadhan waxa ay ku leedahay wanaag laysku dhowrtee isku fiirsiga dhib ah hadduu meel ku dhega ruuxu ka kalena dhimbiil shido isdhegaysiga lumaa wayna kala alla dhaqaajiyaa isma reer yagleelaa wayna kala dhaqaajiyaan buu cashe yidhi heestaas maxamed siciid biike kala dhimasho waxay gebagabo tahay idaacaddeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caashe cudiyan oo ismaaciil xuseen farjara iyo dhinaca farsamada maxamed cabdi sandheere ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
wayna kala alla dhaqaajiyaa isma reer yagleelaa kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxaddaada waxu dhimay kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxaddaada dhaawacay kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxaddaadan waxu dhimay kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxaddaada waxu dhimay kala dhimasho oo niman sida loo dhayaanaba farxaddaada waxu dhimay kala dhimasho oo iman
This program has come to you from the Voice of America, Washington.